إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن قسوة كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب القضاء أيام كدح جرني عن سوقنا حديثك عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله رسولك الله مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال لي يدعى ولو يرى بالقاضي قاضيغا قاضيغا العادل او ولبا عدالده يوم القيامه مالنت قيامها لو يرى قاضيغي او عدلغا wax ku kala xukmi jiray fayalqa wuxuu la kulma min shiddati alhisabi hisabka adaygiisa xagiisa wuxuu kala kulmaa maa shay yatamannaa uu jeclaysto annahu asagu lam yaqdi inuusan kala xugmin bayna tnayni laba qof dhexdood dhib uu jeclaysto inuusan laba qof kala xugmin fii cumrihi intuu noolaa ayuu kala kulmaa xagga xisaabta rawaahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan ayaa wariyey wa akhrajahu lbayhaqu bayhaqina waa soo saaray wa lafduhu lafdigiisana bayhaqi fii tanratin weeye yatamanaa wuxuu jeclaanaya annahu lam yaqdi inuusan kala xugmin bayna nayni fii tamratin mir inuusan ku kala xugmin xataa timir ah hal xaboo timidah xataa inuusan ku kala xugmin xadiidkuna waa xadiis daciif ah sheekh naasirdiin albani waxa weeyaan lafdiga hore oo ibnu xibbaan ayaa wariyeenoo fii cumri ah mawaaridu damcaanka ayuu ku daciifiyey lafdigan dambena daciifada silsilatu xadiisi daciifa raqamka uu ku daciifiyey cilada sanadka ku jirtaana waxay tahay saalix ibnu saraj ninka la yidhaahdo waxa weye ninkaasoo majhuul ah ayaa ku jira ahlulbidac ma ahayo khaariji ahaa khaarijina waa ah xaafidu dahabi ducafada ayuu ku sheegay fi ducafaa oo wuxuu yidhi majhuul weeye ibnu xibbaan unbaa iqaada ku daray oo la og yahay majaahiisha inuu tawsiiqiyo ka xadiisku hadduu ansixi lahaa wuxuu tusi lahaa qadaha khatar inuu yahay arrin aad u khatara oo khatartiisu weyn yahay inuu yahay waana yaho adillada kaloo saxiixa ayaa tusayda macnaha laakiin isaga xukun lagama qaadanayo wa can abi bakrata radia allaahu canhu can اnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi lan yuflixa liibaani mayaan qowmun qowm qoomkaasoo wallow u dhiibteen amran taladooda mra'a islaan u dhiibteen rawaahu bukhaari ayaa xadiidka wariyey xadiidka sababulwuluuduu lahaayo nabiga sala allahu calayh wasalam markuu soo gaaray in nimankii ahlu faris ay boqorad ka dhigteen binta kisra gabadhii uu dhalay boqorkoodii horoo kisre ahaa gabadhaas inay boqorad ka dhigteen markuu soo gaaray nabiga sala allahu calayh wasalam uu nabigu yidhi lan yuflixa liibaani mayaan falaaxa waxaa la yidhaahdaa waa ismun jaamicun likulli matluubin maxbuubin wa salaamatu min kulli makruuhin waa qofka inuu helo wax kasta oo uu doonayo wax kasta oo uu dhibsadana ka nabad galo a la yidhaahdaa falaaxa marka lan yuflixa liibaani mayaan qowmun qoom qoomkoo wallow u dhiibteen amran taladoodii imra'a islaan u dhiibteen rawaahu bukhaariya wariyey qaacidadu waxay tahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab xadiidka sababulwuruudkiisa waxa weeyaan markay reer faaris u dhiibteen gabadhii kisraa uu dhalay oo ay melikad ka dhigteena nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam laakiin haddee qaacidada waxay tahay cibrada meesha xukunka laga fiiriyaa waa lafdiga cumuumkiisa ee khusuuska sababka lama fiiriyo lafdiguna waa caam oo nabigu wuxuu yidhi lan yuflixa qowmun qowmu waa nakira fii siyaaqi nafyi tacumu qoom kasta ayay ka hadleen islaam imra'ana waa nakira fii siyaaqi nafyi ayadana tacumu islaam kasta oo loo dhiibo tala ayay ka hadleen marka qolo kasta oo islaam tale u dhiibata ma liibaanaan wanaagay doonayaanna ma gaaraan dhibka ay ka cabsanayaanna kama badbaadaan xadiidka wuxuu tusaa inaysan bannaanayn oo ay xaaraan tahay gabar in muslimiintu madax ka dhigtaan madaxweyne in laga dhigtaa xaaraan ah oo ra-iisul wasaara xaaraan ah oo wasiir in laga dhigtaa xaaraan ah oo baarlamaanka in lagu daraa xaaraan ah oo qaadiyad in laga dhigaa waa xaaraan mana bannaana waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen naska xadiidkuna uu ku cad yahay naska xadiidkuna uu ku cad yahay saddex arrimoodoo qofka waxa weeye mid walbaaba qanci karto ayaana arrintaas tusayda tan ugu horrayda nebi moxamedaa yidhi sala allahu calayh wasalama lan yuflixa qowmun wallow amran imra'a nabigaa yidhi intaasa muuminkana ku filan nabigu mana kala qaadin tan labaad oo tusayda ilaahi weynaa gabdhaha wuxuu ku addoonsaday guryahooda inay joogaan waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa ilaahay baa ku addoonsaday oo amray inay gabdhuhu guryaha joogaan haddii laga dhigo gabadhii madax ama qaadi amase wasiiradna waa inay afar iyo labaatanka sac xafladaha joogto oo ay qaabisho ragga oo ay dadka la kulanto oo ay dhex taagnaato marka waxay ka soo hor jeeddaa wadiifadaas iyo shaqadaasu waxa weeyaan tii ilaahay amray tan saddexaad oo qof walba oo ilaahay rumaysanaya nebi moxamed uu dareemi kara waxay tahay nebi moxamed sala allahu calayh wasalam iyo khulafadiisii abubakar cumar iyo cumaan iyo cali dhammaantood mid ka miduhu gabar uma dhiibin jago hadday ahaa laheed saxna ayagaa u dhiibi lahaa oo banu aadanka dhulka korkiisa soo maray iyagaa u cadaalad badnaa marka qofka dhahaya dumarka mas-uuliyad in loo dhiibaad saxa inaan loo dhiibinna waa jawr waxa uu u dan leeyahay nebi moxamedaa jawrka sameeyey weeye khulafadii abubakar iyo cumar iyo cumaan aana jawrka ka shaqay jireen wey waxa uu ku leeyahay marka waa inaad sidaas u dareentaa waana sidaas sida sawaabka ahu in loo dhiibaa ma banaana ala waxay yidhaahdeen ibnu jabiru dabariyaa qaba in loo dhiiba xal loo diida sida fatxulbaariga iyo axkaamu qur-aanka ibnucarabi iyo ku sugan taas ahlu sunnuhu way ka jawaabeen culammada muslimiintuna waa ka hadleen waxay yidhahdeen kow ibnu jariir inay ka sugan tahay lama sugi karo sababtoo ah dhammaan culummada sheegeen ama ibnuulcarabi ha ahaado axkaamu qur-aanka amase xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ha ahaado lama hayo nin u tiiriyey kitaab kutubtiisa ka mid ah oo yidhi halkaasay ku taalla mujalkaas iyo safxadaas waa midda koobaad marka lagama sugin tan labaad hadday ka sugnaato waxa weeyaan zallatulcaalim qofkana waxa weeyaan zallaadka aruursada waxaa lagu yaqaano ahlu sunnuhu ay tilmaameen inuu sharoo dhan ay iskugu timaado qofka zallaadka culummada aruursada waxa weeyaan sharoo dhan qofkaasa iskugu timaada qowlkan markaa hadduu xataa ka sugnaado waa qowl mukhaalif oo ah oo sunnadii nabiga khilaafsan mar hadduu sunnadii nabiga khilaafsan yahayna ma bannaana qofku inuu xujo ka dhigto ahlucilmiguna sidaasay u nasgareeyeen maawardi alaxkaam asuldaaniya wuxuu yidhi washada ibnu jariir adabari fajawaza qadaa'ahaa fii jamiici alaxkaam ma aysan dhihin madaxweynaha laga dhigo isagu ma uusan dhihin laakiin wuxuu yidhi qaadi way noqon kartaa bis qaadi way noqon karta baarlamaanka inta lagu daro ha wafdiyeydo oo qaaradaha iskaga gooshto ma dhihin wasiirha laga dhigana ma dhihin laakiin wuxuu yidhi waxa weyan qaadiyay noqon kartaa masalada laysku haysta u fiirso qaadiyay noqon kartaa markuu yidhi wuxuu yidhi maawardi washada hadal shuduuduhu la yimido waa shaadoobay waa shaadoobay ibnu jariir adabari fajawaza qadaa'ahaa inay qaadi noqon kartuu banneeyey fii jamiici alaxkaam walaa ictibaara biqowlin yarudduhu ijmaac wax ictibaara iyo qiimaan ma leh qowl ijmaacu ridinayo maca qowlihi tacaala iyadoo aayaddan qur-aanka oo la jirto alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggaa u taagni badan dumarka inay xukumaan marka dumarka inay ragga xukumaan waa bilcagsi waa sidii ilaahay sheegay cagsigeed weeye bimaa fadala allaahu bacdahum calaa bacdin waxayna ku xukumayaan dheeraad ilaahay gabalkood dheeraysiiyey gabalka kale oo ah fi lcaqli wara'yi oo ragga ilaaha u dheeraysiiyey marka axkaamu suldaaniyada safxada siddeean iyo saddex cabdullahi ibnu saalix alfawsaanna saddexda jawaabood iyo naqdiga ahlucilmiga intaba intuu ku keenay oo waxa weeyaan halkan ayuu ku sheegayaa dhammaan abu xaniifa asna waxaa laga sheegay iyo ibnulxasmi waana qabaane waxa weeyaan oo ayagu waa qabaan xanafiyada iyo ibnulxasmi inay gabadhu qaadi ka noqon karto wixii ay ka markhaati noqon karto wixii markhaati ay ka noqon karto marka waxay markhaati ka noqon kartaa waxay tahay oo kaliya waxa weeyaan waa amwaasha wixii ku saabsan ee xuduudaha iyo qisaasta iyo midna maahan marka waxay idhahdeen wixii ay ka markhaati noqon karto qaati waa ka noqon karta ayadana waxaa la leeyahay taxdiidkaas aad samaydeen xaa u daliila ilaa sharcigu qaala sheekh fulaan ma ahan sharcigu waa qaala allahu qaala rasuuluhu sala allahu calay wasalam ijmaac muslimiintu ay ku ijmaacaan midna looma hayo walaa qowl saxaabi xataa looma hayo qowl saxaabi xataa looma hayo marka waa noocaas ana waxay yidhahdeen cumar ibn اlkhadaab wuxuu u dhiibay gabar la dhihi jiray ashifaa umu sulaymaan bintu abi xasma xisbada suuqa suuqa wuxuu yidhi kormeero khiyaanada iyo bal dadka wax istabamarsiinaya suuqa suuqa la soco arrimihiisa oo xisbada suuqa xisbada waxaa la yhahda alamru bilmacruuf wanahyi almunkar qofka u taagan qoladaasaa la yhahda xisba marka xisbadu u dhiibay yidhaahdeen waxaana wariyey ibnu abi caasim fi laxaadi wlmahaani cabdullahi bnu saalix alfawsaan minxatulcallaamka wuxuu yidhi waxa weyn arinkaas oo laga wariyey cumar ibnu khadaab fa huwa aharun daciifun musalsalun bilcilal waa ahar daciif ah oo cilal lagu tixay kamaa taqadama horuuna u soo sheegay markaasuu lihaada qaala canhu ibnu اlcarabi ibnu اlcarabi almaliki wuxuu yidhi lam yasixa ma ansixin in cumar u dhiibay shifaa xisbada suuqa falaa taltafitu ilay saasa u milicsanina aarkaas wax qiimaa ma lehe saas u milicsanina faina maa huwa min dasaa'is mubtadica wuxuu ka mid yahay waxyaalaha bidcoolayaalku diinta soo dhex geliyeen faina maa huwa min dasaa'is اlmubtadicati fi اlaxaadiid waxyaalaha bidcoolayaalku ay axaadiidta ku soo dareen uu ka mid yahe saasa u milicsanina axkaamu qur-aanka juuska saddexaad kun afar boqol afartan iyo shan cabdullahi bnu saarix minxada ayuu halkan ku sheegay raqam safxadaasna wuu u tiiriyey وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولاه الله قفك إلهي أديب شيئا شيء شيء قاسم من أمر المسلمين المسلمين ترنتو ذا كمتاء وفاحتجب إسكحجب عن حاجة دنتو ذا وفقر باهدو ذا احتجب الله الله إسكحجب دون حاجة دنتي سكسوكي أغجب داود دا أيها صوصار وتمديو حاكم يا صحيح يلي حافظ ذهبنا وقوة فغش الناس الدين الباني وصحيح يلي xaafid ibn xajarna fatxulbaariga wuxuu ku yidhi isnaaduhu jayid isnaaduhu jayid can abi maryama alsdi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalama abu maryama alsdi alsadina waa la yidhahdaa siin ahe magaciisa waxa la yhahda camar ibnu mura aljuhani sida uu jasmiyey bukhaari taariikhdiisa tirmidina ka soo raray cilalka inuu yidhi abu maryama haada huwa camar ibnu mura aljuhani waxadiiu fi shaamiyiin wa tabicahu abu xaatim watirmidiy wlbazaar wlbaqawi a'immadaasna way ku raaceen ibn cabdilbari ibnu aiir iyo kayrkoodba marka waqti hore dadkii islaamay ayuu ahaa yidhi ibn cabdilbari oo nabiga kala qayb galay goobihii dagaalka ee uu ka qayb galay wuxuuna dhintay khilaafadii mucaawiya cabdulahi bnu saalix ayaana tarjamadaas waxa weeyaan xadiidka awalkiisa ku sheegay can abi maryam alsdi radi allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nabiga man wallaahu llaahu qofki ilaahay u dhiibo shay-an shay shaygoo min amri lmuslimiin arinta muslimiinta arrintooda ka mida ama qaadiya ilaahay ka dhigay madaxweyne alla ka dhigay wasiira laga dhigay gobola ilaahay u dhiibo waali uga dhigay xaafada ilaahay u dhiibo mas-uul uga dhigay qofkii tala muslimiinta ka mida arrimahooda qabta oo faxtajaba iska xijaaba can xaajatiin dantooda iyo wa fakrin baahidooda kuma soo geli karaan waxa weyn iriddaa loo taaganya laabaa la leeyahy war waa rabaa danan kaleeya qofkan waxaa dhici karta baahiyuu qabaa waxaa dhici karta dhibaa haystuu rabi laha in laga difaaco dadkiin uma soo geli karaan ixtajaba lahu duuna xaajatii ilaahay baa danihiisa iska xijaaba baahidiisa ilaahay ma xalliyo marka xadiidku wuxuu daliil u yahay oo tusayaa qofkii danaha muslimiinta wax ka mida qabta intuusan u arag fursad shaqo iyo xirfad uu helo ka shaqaysto waa inuu dareemaa waajib ilaahay ku addoonsaday inuu yahay oo amaamalaahi wax laga weydii doono sidaas darteeda waa inuu u fakaraa inta asaga taladiisa hoos timaada hadday yar yihiin iyo hadday badan yihiin dhib kasta oo ay qabaan oo uu isagu ka suuli karo inuu ka suuliyo dan kasta iyo nacfi kastay doonayaan oo uu awoodo inuu gaarsiiyana waa inuu gaarsiiyo intaas waa inuu u tago taas marka waxay keenaydaa inuusan iska xijaabin oo uu waxa weeyaan u ogolaado dadku inay u soo galaan maxaa yeelay haddii qofka waxa weeye uu iska xijaabo dadkii qofkii dhibka lagu hayayna sooma gaarsiin karo dhibkiisii kii danta lahaa ee wax u baahnaana baahidiisii sooma gaarsiin karo xuquuqdii markaa sidaasay ku dayacmaydaa xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi fii hada alxadiid waciidun shadiidu liman kaana xaakiman bayna annaasi faxtajaba canhu bikayri cudfin xadiidkan waciid aad u daran iyo goodi a ugu sugnaaday qofka dadka kala xukminahay qaadiga ah ee dadka iska xijaaba oo dadku aysan u soo geli karin cudurdaar la'aan maxaa yeelay limaa fii daalika min ta'khiiri alxuquuqi aw tadyiixiha sababtoo ah haddii loo soo geli waayo waxaa arrintaas ku dhacayda waxa weeyaan xuquuq badan inay dib u dhacdo wakhtigeedii aan la qaban amase ayba dayacantaba fuqahadu xadiidkan waxay u deliishadeen qaar badan oo ka mid a sida imaamu shaafici oo kale inaan qaadiga la ogolayn inuu qof oo waxa weeyaan iridda u joogo dadka ka celiya samaysto hala dadku inay u yimaadaan isagaaba la rabin dadku inay u yimaadaan dadka in laga celiya lama ogola marka waa inay dadku u yimaadaan aimo kale waxay ku tageen waa samaysan karaa laakiin waa inuusan dadka celina kala tartiibiyo qof dadka celiya lama rabo dadka celin lama rabe dadka waxaa la rabaa qofkan inay u soo galaanoo uu dhibkooda wax ka qabto iyo dheeftooda laakiin qof dadka kala habeeya cabdullahi ibnu saalax alfawsaan wuxuu uhi waktiga yagaan lagama maarmaan weeye qof dadka kala habeeya inuu iridda joogo laakiin waxay tahay siday u kala horreeya inuu u soo geliyo maalinta laaluush qaato inuu qolana soo geliyo qalana cayriyo ma aha inuu qalo qaraabadiisa soo xareeyo qolada kalena cayriyo lama rabo waxaa la rabaa inuu cadli sameeyo siday u kala soo hormara u kala qoro labadan qofoo istacweynada afartan qofoo istacweynada siday u kala horreyn waa inuu qoro ee labada u soo horrayda uu horgeliyo labada ku xigto qolo walbana saacad iyo balan loo qabto ee uu wakhtigooda ku geliyo ee uusan waxa weeye laaluushna ku qaadanoo ku kala hormarin qaraabanimo iyo saaxiibtinimo iyo waa is-arki jirnayna uusan ku kala hormarin dii marka waxaa iriddi aan qofna la taaginoo layska soo daayo zaxmad iyo cidhiiri iyo buuq iyo inaan dacwadiiba la fahminaa dhici karto meesha isla qaylido weliba soomaalidu aad u qaylo badan yihin ha buuqaaya marka xoogaa in la kala habeeyo laakiin waxa sharcigu diidayaa waxay tahay qofki in qaadiga loo diido inuu soo galo oo usan dhibkiisiiba gaarsiisan karin وعan abi هurayرaةa رaضي الlaه عanهu قاaل لacana rasuuللahi rasuulki alle waa lacnaday salى الlaه عaليه وaسلم الraashiya laalushbixiyaha iyo واlmurtashiya laalush qaataha فi اlxukmi xukunka laaluushka ku qaata rawaahu أحmed ayaa wariyey واlأرbacaةu وaxasanahu tirmidda xasanu ka dhiga وaصaxahu iبnu xibaan ibnu xibbaanna wuu صaxiix yeelay ibnu xibbaanna wuu صaxiix yeelay nusqooyinka marka tirmidiga qaarna xasana ku qoran qaarna aii xasanun صaxiix ayaa ku qoran ayaa ku qoran sheekhdin albanina wa صaxiix yeeli walow xadiidkan shaahiddana u sugnaaday min xadiid cabdillahi bni camr uga sugnaaday cinda alarbacati ila nasaiya maahane xadiidkan wuxuu daliil u yahay inay xaaraam tahay laaluushka min kabaa'ir dunuubna ay ka mid tahay maxaa yeelay waxa weeyaan waa lacnaday rasuulku sal اlahu alay wasalam lacnadu waxay ka mid tahay calaamadaha lagu yaqaan dembigu inuu kabiiro yahay dembigan inuu kabiiro yahay calaamadaha lagu yaqaanay ka mid tahay lacnadu marka nabigu waa lacnaday ilaahay inuu naxariista ka fogeeyo qofka laaluushka bixiya iyo qofka qaataba laakiin laaluush muxuu yahay in la garto aa muhiim ah laaluush waxaa la idhahdaa farishwatu maa yucطىa liibdaali xaqin aw ixqaaqi baail sidaas ayaa la idhaahdaa laaluush farishwatu maa yucطىa liibdaali xaqin waa wixii qofku u bixiyo xaq inuu buriyo xaqaa lagu leeya maalan fiiri xaqaa lagu leeya si aan qaadigu ugu xugmin xaqaas oo uusan dhihin waa kugu xugmin inaad bixido uu laaluush siina laaluushuu siina waa xaaraan qacana maa yucطىa liibdaali xaqin ow amase liixqaaqi baailin in baail uu sugo uu siinaa xaquusan lahayn inuu sheeganaa laaluushuu siinaa markaasuu ugu xukminaa dadki uu leeyahay siya waana ku leeyahay mana ku laha laaluush saasaa la yidhaahdaa laaluush sidaasaa la yidhaahdaa haddii marka laaluush sidaas yahay ma bannaan tahay qofkii asaga xaqiisii ka maqan yahay qaadigiina gacanta u taagantuusan siinayn haddaan gacanta wax loogu ridin inuu gacanta wax ugu rido oo yidha war xaqayga isii ka badan ma rabeen ma bannaanta ahlucilmiga gabal ay yidhahdeen ma bannaana waa sida alqaadi shawkaani iyo ay mareene sababtoo ah ninkan waxaa asibeeda kabiiro wey min kabaa'ir dunuub midda labaadna waa ifsaad fi lard waxa weeyaan haddaan laaruushka la bixin ahayn cadliyaa wax ku soco lahaayeen marka waa fasahaadin aad fasahaadinaydood fasaadka ugu kaalmaynaydo inaad xaqaagii markaa ka sabarto adugu ayaa la qaataa intii ummadoo dhan aad fasahaadinaydo sababta markaad siido hadhow qof aan wax siino xukmin ma saas aa fasaadku u taagnaana marka ahlucilmiga gabal saasay mareen jumhuuru ahlucilmi waxay mareen haddaadan xaqaaga si kale ku helayn waxa weeyaan oon xaqaaga si naba lagugu xukmayn ilaa inaad bixido maahane waa kuu bannaan tahay kan qaadaayas laakiin waa xaaraan qadcana wuxuu qaatay asagu waa naar wuxuu qaatay asagu marnaba uma bannaano asaga ama xaqa ku xukmi ama baatil qaadiga marna uma bannaano hadduu yidhaa xataa xaq aan kuu xukmiye isii waxaa la leeyahay xaaraanay kaata inaad qaata sababtoo xaq inuu xukmiyo waajib iskaga ka war haddaan ku idhahdo salaada casir aan tukada lacag isii miyay bannaanta salaadaas casir siday waajib noogu tahay inaan tukanno qaadiga saasay waajib ugu tahay xaqa inuu xukmiyo oo qofkii xaqala xaqiisii u xukmiyo asagan wax ka qaadan idan marka ama xaqii ha u xukmiyo ama baail ha xukmiyo marba laaluush hadduu qaato xaaraan wey marna uma bannaan isaga uma bannaana laakiin qofkan miskiinkaay xaqiisii maqan yahay ma u bannaan tahay weeye masalada khilaafka ku jira shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi inay bannaan tahay haadaa huwa almanquulu can isalafi walaimati alaakaabir inay bannaan tahay waa qowlka laga soo raray salafkii iyo a'immadii waaweynaa ee muslimiinta fataawaha juska soddon iyo koobaad safxada laba boqol siddeetan iyo toddoba waana sida calaamatu cabdullahi bnu saalix alfawsaan minxatulcalaamka halkan uu ku soo raray marka waa sidaas marka jumhuurtu waxay qabaan inay bannaan tahay maxaa yeele waxay leeyiin daabidkii oo rishwadaba maba ku gumoobay ilaa rishwada maxay ahayd daabidkeedu maa yucdaa liibdaali xaqin ow ixqaaqi baatil marka maba ku rumoobinba qofkan laakiin kan qaadana asaga war male welidaa sidaas dareed halkan wuxuu ku keenay cabdullaahi bnu saalix xoolaha uu qaato qofka qaadigaa afara loo qaybiya midda koobaad waa laaluush waa midaas tan labaadna waa hadiyad hadiyad qaadiga ma u bannaanta xoogaa hadiyada loo geeyo qamiis loo geeyo xoogaa la siiyo kaba qurux badan loo soo gado ma u bannaanta in xoogaa hadiyada la siiyo hadiyadda labaa loo kala qaadaya qof dacwo u taallo maxkamadda hadiyad inuu ka qaata bataatanba uma bannaano waana laaluushkii nuuc ka mida ma bannaano o qofkii aan dacwo u oolin maxkamadda ma ka qaadan karaa labaa loo kala qaadaa qofkii waxa weeyaan awal aan hadiyad ku sii jirin intaan qaadi lagaa dhigin ma bannaana yidhahdeen fuqahadu inaad ka qaadato sababtoo ah awalba kuma sii jirin wuxuu hadda kuu siinaa af wax cunay xishooy uu rabaa inaan kaa dhigo oo berri qadiyadiis markay ku soo marto aad fududaydo marka qofaan intaadan qaadi ahaa jirin aan waxba ku sii jirin hadiyadda uu kuu keeno markaad qaadi noqoto maya maya laakiin qofkii awal wax ku sii jiro saaxiibka ama qaraabadaada ahaa dacwana aysan u oolin waay culmada waa ka qaadan karta maaa waa dariiqii hore qofkan ehelkaagii waa qaraabadaadii ama waa saaxiibka awalna hadiyadda awal ku sii jira intaadan qaadin noqon haddana dacwo uma taallo halkaas unbaa la ogolya saddex waxaa ah waxa weeyaan dadka uu wax kala xukmina ujro ma ka qaadan kara dadka uu wax kala xukmina ujro sii aanin kala xukmiya ma dhihi karaa hadduu mushaah leeyaho baytulmaalka laga siiyo ma banaana uu yidhi cabdullahi bnu saalix bilitifaaq culimmadu waa isla ogolyihin hadduu mushaar qaato waxa weeyaan ama ha u yaraada ama ha u badnaadeen dadka uu kala xukma inuu yidhaahdo war haddee shaqada idinkan idin hayaahe waxa weyan anugu ma shaqaysta idinkan idin hawlaahe wax siiya ma bannaana hadduusan baytulmaalka waxba ka qaadan jaasan lahu akhdu ujra ujra waa ka qaadan kara markaa labadiinna qofba intaas ha keeno isu soo dara idinkan idin shaqaynaa shaar kale lama arke laakiin waxa uga fiican in cibaado ka dhigto ilaahay weyna ka risaaqe uu iska sabro saasa uga fiican laakiin waa ka qaadan karaa taas wey masalada saddexaad waxa wey baytulmaalka ma ka qaadan karaa mushaar in loo qoro la qaadiyati mushaarata waa qaadan karaa taas war male waa qaadan kara marka afartaasaa loo qabiya maalkan afartaba cabdullahi ibn saalix kaanu ku shaqay وعن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال عبد الله بن زبير وقال قضى رسول الله رسولك لا كلا حكمي صلى الله عليه وسلم qadaa rasuululah rasuulkale wuxuu xukmiyey sal اlahu calayh wasalam ana alkhasmayni labada doodayda yaqcudaani waa fadhiisanayaan bayna yaday lxaakimi qaadiga hortiisay fadhiisanayaan rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wasaxahu xaakim xaakim ayaa saxiix yeelay saxiixna maahana waa daciif oo sanadka waxaa ku jira muscab ibnu haabit ibn cabdilaahi ibni zubayr oo daciif ah muttafaqun calaa dacfi yidhi cabdullahi ibnu saalix alfawsaan cabdullaahi ibnu imaam axmed wuxuu yidhi aabbay wuxuu yidhi uraahu daciif alxadiid lam ara naasa yaxmed duuna xadiidahu weligay maalag dadku ammaanaya xadiidkiisa abuu xaatimna wuxuu yidhi saduuqun kaiiru qalad laysa bilqawiy marka ninkaas daciifka ahaa ku jira xadiidku marka ma sugna laakiin macnaha uu sheegayo fuqahadu way qaateenoo waxa weeyaan qaadiga labada qofuu kala xukminaa inuu hortiisa fariisiiyo cadligii ka mid ta cadligana adilada guud oo kitaabka sunnada caddayna markaa inuu hortiisa fariisiyo sababtoo hortaada markaad fadhiiso haddaad mid midig fadhiisido midna bidix maxaa imaan kara ma taqaan inaad mid fiirido midna aadna fiirin waa cadaaladaradeena ka mid dad maantana midka iska fiirsaydo kii kalena aadan fiirayn waa niyadjaba xataa wixii uu rabay inuu dacwahaan ku dacwoodo ma sheegan karo oo isleeyahy meeshaan waxa weya laba istaqaana isa sheeg wax ku soconayana male waa niyadjaba qofku hadduu niyajaba xataa mogta xujadiisa ma sheegan karo waxaa rabaa marka siqo inaad siido labadooda aadan isha ugu kala roonaan sida aan loo ogolayn inaad midna fariisido kursi dheer midna dhulka fariisido sida aan loo ogolayn xataa laba iskuu soo dacwoota hadday muslim iyo gaal kale yihiin muslimka inta kursi fariisa gaalka dhulka fariisa dhihi mayo waxay leedahay si sima u fariisa maxaa yeelay marba haddaad mid kala sara mariday midka aad hoos mariday waa niyadjabaya wuxuu aaminayaa inaadan waxa weyaan cadaalada ku xugmin maxaa yeele dulmigii waa ku bilowdayba jawrkiiaadba bilowdayba mar haddaad kala sara mariday waxaa rabaa hortaada fariisi labadooda mid gooni ha fiirin baadna mid mas-ualaha ku adkayda maxaad tiri ya ku soceli midna tiri ha maasha allah masaasaa hata khalaas taraaba jawraba laftirkeeda jawr waxaa rabaa hadalka inaadan ugu kala roonaan oodan midna isha inaadan ugu kala roonaan midna inaad indhaha ku xajibido ku gubto midna aad isha waxa weya baraf uga dhigto waa dulmi kursiga inaad midna fariisido midna dhulka dhigto waa dulmi waxa weeyaan mid inaad kor u qaaddo midna hoos u dhigto waa dulmi mid inaad soo gelido isagoon kii kale soo gelin waa dulmi waxaa rabaa iskumar soo gala inaad tirahdo marka horaa la siiyaa waxaa leedaha dhegaysta iskumaraad ii imaanaydan iskumarna wayga baxayda mid markay kuu yimaadaan mid aad ku soo boodo alla hebel miya haddaad dadka ugu oko ogeed waa dulmi midna aad tidhahdo asalaamu alaykum alaykum salam bis khalaas waa dulmi haddii labadooda mid aad si kasta u tiri midna aadan aqoon midkood isku si u salaam labadooda bis salaamu calaykum alaykum salam fariis halkaas khalaas war kooban laakiin inaad midna marxabaydo ilaa waa laba istaqaana isku timi leeyahay khalaas kan waa niyadjaba marka si kasta u tiqinay waxbaa mid gooniya lama mucaanaqeeyo waxaa leedahay xagga fariista labadu si sima mid inaad gaaridiisa sii racdo hadhow ku baxaya sheekh waa soconaa xaafadda ma ku sii geeya waa eber weyn laaluushi qayb ka mid aad qaadatay iska lugee gurigaaga lug ku taga dar waxaa la rabaa qofka qaadiga qof caqli badan oo deganaan badan oo cadli badan oo tuhmooyinka ka fogaada inuu yahay labadii qofoo xukunku maxkamadda u yila haddii mid guriga kuugu yimaado kugu soo boqdo waa eber uu dhegta halkaan wax kuugu sheego soo ma jeedin lama rabo waxaa la rabaa labadaas qof iskumar ha soo galeen iskumar ha kaa baxeen isku si u dhegayso isku meel fariisi isku si u fiiri isku si ula hadal khalaas qof walbaa daawadiisa soo bandhigto wixii daahira ilaahay kitaabkiisa kaaga muuqda ku xugmi markaas khalaas marka wax badan aa ka horeeya xukunka oo cadli ah wax badan oo cadli ah aa la rabaa inay ka horeeyaan hadalka oo xukunka baabu shahaadaat markhaatiyaalkii baabkoodii haada maxallu halkan waxaan ka gelaynaa markhaatiyaalka markaatiyaalka shahaada luqa ahaan waa maxay shahaada shahaadada waxa weeyaan luqa ahaan halkee laga keenay macaani badanay leedaha waxaa macaanideeda u asra saddex alxuduur waalkhabar waaliطilaac cala shay saddexdaasa u asala alxuduur joogid iyo walkhabaru sheegid iyo walibdilaacu daalacasho saddexdaas macnaa asal u ah isilaax ahaanna shahaado waxaa loola jeeda alihbaaru camaa yaclamuhu bilafdi shahidtu aw ashhadu aw naxwihima inuu qofku arrin sheego isagoo lafdigaas adeegsanaya ama lafdi la mid ah lafdigaas ama lafdi la mid ah shekhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa calaamatu ibnulqayim sida cabdullahi ibnu saalix minxatu callaamka halkan ku soo guuriyey fataawaha ayuu u tiiriyey ibnu taymiya juska afariyo tobnaad boqol iyo toddobaatan ibnulqayimna badaa'icu lfawaa'id juska koowaad صفحada sideedaad iyo juska afraad صafxada konton iyo afar shardi ma ahana yidhahdeen qofku markuu markhaati furayo inuu lafdiga ashhadu u adeegsadaa markhaati markuu furayo oo waxa weeyaan shekhu iسلام taymiya wuxuu yidhi ina اshtiraaطa lafdi شhahaada lafdiga shahaadada in la shardiyo oo la ihahdo waxaan ka markhaati ahay hadduusan dhihin ma markhaati furin laa asla lahu fii kitaab illahi wa sunati rasuulihi sal اlah alay slm kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga asal kuma leh walaa qowli axadi min asxaab xataa hal qofoo saxaabada ka mida qowlkiisa lagama hayo walaa yatawaqafu iطlaaqu lafdi shahaadati luqatan calaa dalik luq ahaana kuma xirna oo luqaduna keenima ashhadu inaad tira markaad qof u markhaati kacay hadaad tiraahdo qofkan sidaanuu sheegtay markaasuu yidhi sidaas waa ay dhacday hadduu yidhi khalaas waa markhaati fura waa markhaati fura عن زيد بن khالد الجuهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نaبga قaaل wuxuu yidhi aلاa أخبirكم miyaana idinkaga warramayn بkhayر شhuهadاء markhaatiyaalka kuwa ugu kayrka badan الذي huwa kaasu اldي waa qofka yأتي la imaanay بشhahaadaةi markhaatigiisa qabla أn يuسألaha intaan la weydiin rawaahu mسلم ayaa wariyey alaa ukhbirukum miyaana idinkaga warramin uu nabigu yidhi bikhayri shuhadaa markhaatiyaalka qofka ugu qayr badan inta mara kacda qofka ugu qayr badan alladii huwa kaasu alladii waa midka yaati la yimaada bishahaadati markhaatigiisa qabla an yus'ala intaan la weydiin ayadoon la weydiin waa qofka inta yimaada anaa kaaga markhaatiya xaqan adaale ku yidhaahda kaasaa ugu qayr badan xadiid kalaa soo socda oo sheegi doona waxa weeyaan inay jiraan dad imaan doona oo waxa weyan ayadoon cidna markhaati gashan markhaati fura dadkaasuna aysan ahayn dad qayr badan waana xadiidkan xadiidka noogu xiga labada xadiidna midba macno gaaru ka hadla iska hor imaan mayaan xadiidkan waxa weeyaan waxay ku fasireen ahlucilmigu waxaa loola jeedaa qofaa xaq leh qofkaas xaqalahu ma oga ma oga inaad markhaati uga tahay xaqiyuu sheegana markhaati ma haysato haddii maanta qaadigu yidhaahdo ma haystuu leey ma oga adugu inaad la og tahay maadaama uusan ogayn si uu xaqiisa ku helo inaad u markhaati furto tira anaa uga markhaatiya waa unsur akhaaka waxa weya unsur akhaaka weeyaan daaliman ow madluuman marka maanta waa madluum waana u gargaartay waana midkaas midka khayriyadaa waa midkaas midka khayriyada waxa weya qofkan xaquu leeyahay xaqiisa adigu waad og tahay kumana oga inaad markhaati u tahay ama waa halmaamay ama maba ogaynba oo miaal waxaa dhici karta waxa weeyaan qofaad adugu markhaati u aheed qofkii waa dhintay warasadiis iyo xaqii sheeganaya qofkiina waa dhintay markhaatiga kaa ii noqon ku yid aduu xaqana waad ogtahay marka markhaatiyaad u tahay ayagu ma oga in xaqan aabbood ka maqan ama hooyadood ka maqan markhaati u leeyahay ma oga markaasaa leeda anaa markhaati ahaa xaqaas aboogu markuu dhiibaya ama hooyo ay dhiibayda anaa ka markhaati anaa inay markhaati furay waxa weeyaan khayriyo weyn aad ku gaarayda amaa xaqa haddii waxa weeyaan dad kale kula og yihiin oo xaqaan iska sugnaana oo waxa weeyaan aadan adiga waxa weyan haddaadan xataa sheegin dad kaloo markhaatiya la helayo inaadan waxba degdegin ood sugto wey halgu markhaatigeliye ha lagu markhaati geliye marka labay kale yihiin laba masaley ka kala hadlaya marka aaday u khayr badan yihin qof walaalkaasi uu xaqi u helo inaad u markhaati furto adoon waxna ku danayn waxna ka jarayn وعن عمران بن قصيل رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم إن خيركم qofka idinkugu qayr badan qarnii ahlu qarni ahlu qarni waa waqtigaygan dadka jooga inna khayrakum dadka idinkugu qayrka badano qarnii ahlu qarni ahlu qarni waa qarnigaygan dadka jooga qarniga waxyaalo badana lagu dabdiyaa mar waxaa lagu dabdiyaa jamaaco oo isku sifo wadaagta sida saxaabada sida taabiciyaalka sida atbaacu taabiciin saas waa lagu dabdiyaa saas haddii la yidhaahdo saxaabadoo kaleeto boqol iyo toban sano qarnigoodu noqona maxaa yeelay hijrada nabiga sanadii tobnaad markuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam boqol sanoo hadda kadiba waxaa dhulka joogaa qof ka noolaa maa kii ugu dambeeyey boqolkii sano markuu dhammaado u dhintay saxaabada ka mid a marka boqol iyo tobanay ku dhammaadeen saxaabadu kadib qof ma noolayn qarnigooda saasu ku dhammaado laakiin taabiciyaalkaoo kaleeto waxa weeyaan muddo gaaban oo siddeetan sano camal ayay ku dhammaadeen maxaa yeelay taabiciyaalka taabiciyaalka waxa weya muddo dheer saxaabadii la noolaayeen oo saasayna taabiciyaal ku noqdeen muddo dheer saxaabadii la noolaayeen saasayna taabiciyaal ku noqdeen waxa weeyaan marka muddadoodu waa muddo gaaban oo waxa weeyaan aan dhammayn adugu sagaaشhan sano aan dhammayn sideean ilaa toddobaaan atbaacu taabiciinna waaba ka sii yar tahayba atbaacu taabiciin waxa taabici taabiciinta waa konton sano camalay noqona qarnigooda maxaa l muddo dheera iyaguna la noolaayeen taabiciyaalka marka sifadaas haddii lagu sifeeyo qarniga waa waxa weya qarnigii saxaabadoo kale wuxuu noqonaa ilaa boqol iyo toban qarnigii taabiciyaalkaoo kalena ilaa toddobaatan ilaa siddeetan qarnigii atbaacu taabiciinna ilaa konton sano meelahaasoo kale cabdullahi ibn salixna halkaan uu ku soo naqliyay masaa'ilkaas ahlcilmiga gabalna waxay ku dabdiyaan sana oo qarni walba boqol sano iska yidhahda wuxuu yidhi cabdullahi ibnu saalix wahuwa aladii rajaxu saaxibu lqaamuus waxa weeyaan saaxibulqaamuusna sidaasuu rajaxay in qarniga boqol sano loo yidhaahdo ina khayrakum dadkanin kugu qayr badanu qarnii ahlu qarnii waqtigaygan dadka jooga weeye uma aladiina kuwiyaa ku xiga yaluunam la xidhin taas waxay tusaydaa waxa weeyaan muslimiinta dadka ugu qayrka badan inay saxaabada yihiin marka juml ahaan marka la ydhahna waa saas juml ahaan hebel iyo hebel yaa qayr badnaa maaha saas yidhahdaan ahlulcilmigu oo qof saxaabadii ka mida oo maalan aan fadli gaaru ku soo aroorin iyo imaam taabiciyaalkii ka mida inaad isgarab dhigta maaha taas ilaahay u taalla cidda fadli badan laakiin jumlatan jumlatan saxaabada iyo taabiciyiinta wax isku dhow maaha dadkii waxa weeye nabigoo keligiisa ku soo biiray mid ku soo biiro laba ku soo biiro saddex ku soo biiran waqtigaas wasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacum biixsaan radia allahu canhum waradu canhu waa dad qur-aanka ilaah ku sheegay inuu raalli ka noqday in badanoo ka mida qaar ka mida nabigu nasgareeyey fulaanun fi ljanna fulaanun fi ljanna marka saxaabada ayaa ugu fadli badan muminiinta waxa weeyaan waana cilmiga iyo camalka jihaadka nuurka nubuwada ay la joogeen waxa weeyaan wax la siman ma la helayo uma aladiina kuwii ayaa ku xiga yaluunahum kuwa isla xidhiidha oo ah taabiciintii kuwii saxaabada la kulmay ee ka qaatay waxa weyaan cilmiga ee waxa weyaan hadyiga iyaga ka iyaga ka qaatay nuuru nubuwaha u dhowaa bidcadii soo daahirtay waxa weeyaan cadburiyey ee waxa weeyaan naqdiyey kuwaasaa ku xiga uma aladiina kuwiyaa ku xiga yaluunahum kuwa isla xidhiidha oo qarnigii saddexaad ah ayaa ku xidhan oo iyaguna taabiciyaalkii waxa weyan ka qaatay cilmiga uma yakuunu kadib fiiri kuwaan la eedaynay marka uma yakuunu waxaa sugnaa doona qowmun qoom qoomkaasoo yashhaduuna markhaati kacaya walaa yustashhaduuna aan markhaatina la gashay markhaati laga dhigamaa ayaguna waa iska mara kacayaan waa iska markhaati kacayaan maxaa loola jeedaa waa mara kacayaan mana la marka gashanayo ahlcilmiga ila xadiidka hore waxaan soo ogaanay oo waxa weya xadiidkan ka horreeyey ee zayd ibnu khaalid aljuhani in waxa weya dadka markhaatiyaalka u qayr badan uu yahay qofka iyadoo waxa weeyaan yimaada ee markhaati kaca intaan la weydiisan xadiidkanna waxaa nabigu ku eedeeyey sala allahu calayh wasalam inay mara kacayaan aana la markhaati gashanayn marka ahlucilmigu waxay qaarkood ku jamciyeen xadiidka hore wuxuu ka hadlaayey qofkii xaqa lahaa ma ogin inuu markhaati haysto haddaadan adugu u sheegin xaqiisaa dayacma waxaa fadli badan markaasoo kale inaad tiraanaa kuu markhaatiya xadiidkana wuxuu ka hadlayaa qofkaanu waa og yahay inaad markhaati u tahay markaas waxa weeyaan iska dhawaaqa intaan loo yeerin marka maxallu tuhmuba noqonaaba ahlucilmiga gabalna waxay yidhaahdeen ayagaa mara kacaya ehelna umaba aha markhaatiba shekhulslam ibnu taymiya wuxuu ihi wasaxiixu ana dama fii hadihi alxaadiid liman yashadu bilbaadili xadiidkan wuxuu ka hadlayaa waxa weeyaan qofka baadilka markhaati kacaya taasu ayuu ka hadlaya xadiidkan wuxuu ka hadlayaa qof baadil ka markhaati kacaya kuwa la ceebaynaya ee qof xaq ka markhaati kacay ma ahan marka waa noocaas marka waa waxaan markhaati gelin oo mara kacaya saas weeye waxa la eedaynaya wayaquuluuna way khiyaanayaan walaa yu'tamuuna ma aaminaya taasaana caddaynaya waa dad khaa'iniin ah ayaa dabamaraya fiili marka xadiidku muxuu tusaa quruurun mufadala saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin inay dad fadli badan ahaayeen dadka ka dambeeyana dad shar badanu ka buuxaan dad shar badanu ay ka buuxaan oo khalafkaa marka waa yaquuluuna waa khiyaanayaan walaa yu'tamunuuna lama aaminayo wayandiruuna way nadhayaanoo shardiga xidhanayaan walaa yuufuuna ma oofinayaan taasna waa arrin khatar wey oo dembi weyna inaad inta nadar gasho oo shardi ilaahay ka gasho aad waxa weeyaan kadibna oofi diiddo wayadharu waxaa ka muuqana fiihim dhexdooda asimanu cayilka waa dad iska lab nimcaystay oo adduunyada aad uga fakera oo waxa weyaan cunitaanka iyo cabitaanka aad u badsada oo cayilku ka daahiray xaafid ibn xajar faxilbaariga wuxuu cabdullahi ibnu salixna waa ku soo raray minxada halkaane wa inamaa kaana simanu madmuuman cayilku wuxuu u noqday mid la ceebeeyo lianna samiina qaaliban yakuunu baliid alfahm qofka cayilan badanaaba waa damiin aaduu damiin u yahay wax lagama dhaadhici karo ilaa maskaxdii xayraa xirtay aqiilan can cibaada cibaadadana waa ka culusi maxaa yaele qof cayil badnaada oo cunto badan waa hurdo badan yah waa wax la ogyahy waa hurdo badan yahy kamaa huwa almashhuur taasna waa caamil qof walba ogyahy walidalik saasana ibnu اlqayim waa ka yidhaahdaa waxa weeyaan man akala kaiiran shariba kaiiran qofka hadduu wax badan cuno cabitaankana waa badsana waman shariba kaiiran naama kaiiran hadduu cabitaanka badsadana hurdaduu badsana waman naama kaiiran khasira kaiiran qofkii wax badan hurdayna wax badan waa khasaara maxaa yeele intaad waqtigaagaba hurda qaatay goomaad ilaahay caabuday marka cayilka badanu ma fiicna wa khaasatan midkaad adugu iska doondoonto waa midkaasale midka laga hadlaya wuxuu yidhi cabdullahi ibnu saalix minxaha walayse lmuraadu dama muطlaqi sima cayiloo dhan in la ceebayna maaha fainahu laa yaklu minhu zamaanu walaa cayba fiihi لأنه قad يكuن بغayri اkhtiyaaر الإنسان waxaa dhici karta qofka dad hilibku iska koro saasaa dhici karta dad hilibku iska koro ayaa jira oo iyadoon waxba cuna waa dhici karta qofkaanu maanti intuu cuno uludkeeda isagoon cuni uu iska kanu iska barara kanuna uu caato iska yi oo dad hilibku iska koraa waa jiraan isagoon qofku ikhtiyaar lahayn kaas marka lagu ceebay ma ibnاlmulaqin wuxuu yihi laa shaka fii demi sima lirijaali ragga weliba ragga weeye ceebtu cayilku liman istacmalahu wa axabbahu waana qofka asagu ka shaqeeya inuu cayiloo jeclaado duuna man dubica calayhi qofkii lagu dabeeceeyey cayilka oo hilibku iska koraya kaas lagu ceebay maa wax ilaahay abuuristiisa tawdiixa ku leeyahay juska haniyo tojuska lixiyo tobnaad an boqol labaatan iyo ko bukhaariga sharxiisa marka waa sidaa marka qof oo waxa weya ilaahay ku dabeeceeyeyo biyahaba dul iska caba candhuuftiisa alla u maceeyey oo waxaa dubyahaba iska buuranaya wax dembiya kuma laha ceebna kuma laha kumana ceebaysna laakiin waxaa laga hadlayaa qof isagu waxa weeyaan israacraacsiiyey cuntada oo ka harideeda cabitaanka badsado cuntada badsado waxa weya inaan naaxiyaan raba waayahan waa isisalugu leeyahay waan dhawood maali usbuuc walba ismiisaana usbuuc walba miisaankaas isku wadaa waan ulahay niyo hoos u dhacaan isku dare ama imkaas isku daldara kaas eberwe kaas weeyaan marka laakiin qof hilibku iska koro isagu dareen la'aan kaas ma aha can cabdilaahi bni camr radi allahu canhuma qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa tajuusu ma bannaana shahaadatu khaa'inin qof khaa'ina markhaatigiis ma bannaano khaa'in markhaati ma galo khaa'in waa maxay waa qofka ammaanada khiyaana ammaanada maxaa ugu horreeya awaamirta ilaahay ku ammaanaystay waxa weya salaadiiu ka tegey soonkiiu ka tegey sakadiiu ka tegey xajkiiu ka tegey waxa weya qofka awaamirta ilaahay ku ammaansaday ka tegaa waa khaa'in markhaati ma galo amase wuxuu khiyaanay ammaanooyinkii banu aadamku ku ammaansadeen wadeecooyinkii ammaanooyinka maalkii dadku u dhiibtay shirkadihiiu kicinaho dhaca maalin walba waxa weeyaan khaa'in weeyaan markhaatina ma galo qofka ammaanada khiyaana ammaanadaas waxaa soo gelaya waajibaadkii sharciga ahaa oo ilaahay qofkan ku ammaanaystay iyo waxa weeyaan ammaanooyinkii banu aadamku ku ammaanaysteen markhaati marka ma galo qof khaa'ina haddii la keeno taarku salaada sigaariyo caba qaadka cuna waxa weeyaan qof la yaqaanu qaadiyo cunaho wax markhaatina ma galo wax uu gala male markhaatiya walaa khaa'inatin gabarh khaa'inadana markhaati ma gasho markhaatigeedu ma bannaan gabarh khaa'inada oo daacaadka ilaahay dayacayda oo waajibaadkii ama ka tegayda ama muxaramaadkii ku dhacayda amase waxa weeyaan dadkii khiyaanayda walaa dii himrin calaa akiihi walaa dii khimrin mid xaasidnimo u saaxiibana ma bannaana calaa akiihi walaalkiis uu ku markhaati furo ma banaana qof cadaawad u hayaa qofkii uu cadawga u ahaa inuu ku markhaati furo ma banaana lama ogola lama ogola qofku inuu ku markhaati furo qofkii cadaawaddu kala dhexayday ma la yeelayo ma la yeelayo sababtoo ah waxa weeyaan qofkan cadowga ahu qofkan dhibkiisana wuu ku farxaa farxaddiisana wuu ka naxaa marka waxaa dhici karta inuu si qalada ugu markhaati furo ou rabo in dhibaato ay gaarto la yeelima marka haddii la ogyahay cadaawa daahir inay ka dhexayda laiska yeelima cadaawa naga dhexayda cadaawa naga dhaxayda kaliya la iska yeelima in cadaawadu cadaato cadaawa daahiraha waa inay ka dhaxaydo maxaa yeele mid kastoo raba inaan lagu markhaati furna dikir wuxuu iska leeyahay cadaawa naga dhaxaydo qofkan waabaa laogyahay dadaaba saas makrigaa samay jiray marka lama ogola weliba waxaa muhiima sida cabdullahi ibnu saalex halkan uu yidhi muqni ibnu qudaamahana u tiiriyey cadaawadaasu waa min ajli amri dunyawiy adduunyo inay ku dagaashan yihiin masaa'il diinad hadday isku haystaan laga yeeli waa la isku markhaati fura maxaa waxa lama tiri karo waxa masaa'il isku haysta mideeda kaleeto hadduu dadku alla kacabsi ay leeyihiin mas'ale kastoo isku haystaan ma dhici karto inuu been kula markhaati furo hadduu qof diin leeyahy qofka diinta leh oo alla kacabsiga leh qofkan waxa weeyaan masalada ay isku khilaafsan yihiin ku markhaati furima been ahaan ugu markhaati furima diintiisaa ka celina marka kaliya waxa shardiga qofkaanu tadayun iyo alla kacabsi ma leey taasaa loo fiirina marka inay masaa'il isku khilaafsan yihin maaha waxa laga hadla waa inay adduunyo isku haystaan marka qofka qof cadow ku ah lama ogola inuu ku markhaati furo walaa tajuusu ma bannaana shahaadatulqaanici midka tuugsanaa markhaatigiisa liahlilbeyti qoyskii uu tuugsanayay ugu markhaati furo waxa weeyaan qof qoyskan ku xidhanoo ay biilaan oo waxa weeyaan wax weydiista ayagii inuu u markhaati furo layeeli maxaa yeelay ayagan abaal iyo gacan ay ku leeyihiin haddii uu waxa weeyaan waa uu ka cabsanaa sidaas darteeda la yeeli maa qaanica waa saa'ilka waxaa kaloo lagu fasiraa khaadimka waxa weeyaan qofkaan waxa weeyaan qofkan dadka uu u shaqeeyo oo biila oo dhaqaaleeya oo uu ayaga dhaqaal ahaan ugu xidhan yahay kaas lama aqbalayo kaas lama aqbalayo inuu u markhaati furo sidaas darteeda waxa weeyaan nusqooyinka gobol waxaa ku yimid walqaanicu alajiiru taabic waa shaqaalaha raacsan qofkan shaqaalaha khaaskaa oo asaga raacsan uma markhaati furi karo cabdullahi ibn saalex anshaarka ku soo arooriyey marka uma markaati furayo maxaa le abaalu ku leeyahay waxa weeyaan kuma dhiire karo sida dhabta rawaahu axmeda wariyey wa abu daawuud ayaa wariyey sheekh nasrudiin albanina xasanu ka dhigay wa can abi hurayrata radia allahu canhu annahu abu hurayra samica rasuul allahi rasuulka ilaahi ayuu maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay laa tajuusu ma bannaana shahaadatu badawiyin reer baadiye inuu ku markhaati furo calaa saaxibi qaryatin qof reer magaal ah rawaahu abu daawuud wariyey wa bnu maaja kanna wuu nabigu leeyahay sal اllahu calayh wasalam ma bannaana qof badawiya inuu qof reer magaala ku markhaati furo ma bannaana xadiidkaasna waxa weeyaan xaafid ibn cabdilhaadi wuxuu yidhi isnaaduhu jayid sanadkiisu xadiidka waa jayid wey xadiidka horeeto sheekh naasirdiin abi xasanu ka dhigay xaafid ibn xajar talkhiisulxabiirka wuxuu yidhi sanaduhu qawi sanadkiisu waa qawi xadiiska xadiidkan marka wuxuu tusayaa inuusan qof reer baadiyahu reer magaal ku markhaati furin abu sulaymaan alkhadaabi wuxuu yidhi waxaa dhici karta nabigu inuu u kaaday reer baadiyaha waxaa ku sugan jafaa fi ddiin waljahaala biaxkaami shariica alqallafsanaan waa ku suganta horta ta labaad waxaaoo xoogaa waa ka go-ayihin tacliimta islaamka way ka go-ayihin waa ka fog yihiin badanaaba jahaalo axkaamta shareecada ay ka jaahil yihiinna waa ku suganta sidaas ayaa loo diidaya marka jumhuurtu ay waxay qabaan hadduu caadil yahay oo qof cadli lagu yaqaan uu reerbaadiyu yahay waa markhaati furi karaa laakiin imaam axmed xadiidkaasuu qaatay wuxuu leeyay ma markhaati furi karo ma markhaati furi karo wakadaalika a'immada afarta madaboodba waxay mareen waalidka weladkiisu ma markhaati furi karo waalidka waa aabbaha hooyada ayeeyada awoowaha asalkaas meeshuu raba ha qago asalku faraca uma markhaati furi karo faracuna asalka uma markhaati furi karo oo weladku waalidkiis uma markhaati furi karo caruurku aabbihiis hooyadiis ayeeyadiis awowgiis abkowgiis uma markhaati furi karo saasay jumhuurtu mareen sidaas ayay mareen laakiin daahiriyada ayay waxay mareen waana sida calaamata ibnuqayim uu doortay iclaamulmuwaaqiciinka juska koobaad boqol toban iyo kow eh alqaadi shawkaani sidoo kaleeto uu doortay neelowdaarke waa isku markhaati furi karaan le waa isku markhaati fukuraan labada is dhashay haddii tadayun iyo alla kacabsi la og yahay qofkaan uusan qaraabnimo u leexanayn haddii lagu og yahay laakiin jumhuurtu waxay maraya isku markhaati furi sidaas ayay mareen marka qofka markhaati fura waa inuu laga helo cadaalad iyo muru'a cadaaladda waxaa la yidhaahdaa waajibaadka qofku inuu guto muxaramaadkana ka tago waa cadaalad muru'ana waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha dadku ku ammaanaya inuu sameeyo waxyaalaha dadku ku dhaleecanaya ku cibayna uu ka fogaado weligaa saas daraaddeeda fuqahada waxay kirahay waxyaala badanoo hadda aan munkarna ahayn haddana qofka haddii lagu arko usan maqaati gelin uusan maqaati gelin oo miaal waxay ilahay ku miaaliyaan waxaa ka mida suuq hadduu iskaga cuno isagoo madax banaano cimaamad waha inuu suuqa iska socdo markhaati ma gala yidhah marka taas culimmada gabay waxay dhahdeen curfiga loo laabana oo curfi isu mid ma aha hadda hadda waxaa dhici karta nin iska gaargacanlaa oo waxa weeyaan xabad moosa ku cunaya gaargacankiisa dhexdiisa haddii la arko korkiisa inaan dadku la yaabin soo ma laakiin shiikhii masaajidka darsiga ka akrinayay oo waxa weyn xabad moosa suuqa ku dhex cuna dadka dhan way yaabayaan soo ma marka taas laftirkeedu ictibaaraya marka isku mid welidaa saas daradeeda dadka suuqleyda inay shaah iskaga cabaan dukamadooda dhib ma leh laakiin waxa weyn inta banaanka suuqa dhexdiisa iska fariiso inuu shiiqii xataa iskaga cabo shaah laftiisa ma maxaa yeele dadku qof walbaaba waxbaa lagu yaqaan dadka marka hadda qofkii xataa laftiisa leedahay suuqa madax la'aan isagoo madax bannaan yuusan marin dadku isku wada xugun maaha dadba waxbaa lagu yaqaan dadkii culummada ah ee lagu yiqiin diinka iyo madanaaba iyo isku mid maahan qofkan suuqleyda ah de badanaaba in iska madax bannaan yahay u bannaantahay isagu ay u badan tahay markaas oo shaqadiisiiba ay tahay marka calaa kulli xaal waxa weeyaan qaacido waxay ka dhigan fuqaadu waxay idhahdaan wixii dadku markay kugu arkaan ay kugu ebaynay nuqsaan ay u arkayaan qofkaas waxaa la muru'adiisii waa dhimatay qofkii wixii dadku aysan kugu ebaynayn oo dee dadka wanaagsan aysan kugu ebaynayna muru'adii waxba ka dhibi maayaan muru'adii وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عمر بن الخطاب خطب وخفه فقال وحول إن الناس انضد كانوا وحيها يؤخذون كوالغو قبط بالوحي وحيك في عهد رسول الله وقت رسولك صلى الله عليه وسلم وقت رسولك ضدك وحي لغو قبجر وحي وحي يسودك قف كان واساس فالقبنا قف كان واساس وحي لا قلبك وقجر حتى وحي وشيك إلا إلهي بقى وحي وحي سكيمانه saasay ahaa jirta wa ina alwaxya waxyigii qadinqadaca waa go'ay nabi maxamed markuu dhintay waxyi waa go'ay kadib waxyi soo degi ma haddii waxyi soo degaayo waa waxyi shaydaan waxyi ilaahay maaha waxyi shaydaanu shayaadiintaa weli isku waxyoolay wa ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihi liijaadiluuk marka waxyigii allah xaggiisa ka imaan jiray waa go'ay markii nabigu dhintay sala allahu calay wasalam haddaad maqasha marka waa layla soo hadlay xalaa layla hadlay waa la ii qabray lama yidhaahdo sida qur-aanka uu caddaynayo salafkuna ay dhihi jireenoo saxaabada cabdullahi bn cabaas cabdullahi bn cumar ka sugan waxa weeyaan lama yidhahdo laguma waxyoon lagugulama soo hadla lama yidhahdo waa runta laakiin waa shaydaan a la yidhahda adduunka idha xala la ii waxyooda waxaa la yidhahda waa runtaa laakiin waxa kuu waxyoodoo kuu yimid shaydaanu ah ee hamoodeen inuu malag laguu soo diray ilaa hadduu malag sheegto gaaluba noqona soo ma hadduu yidha malagaa ii yimid oo wax ii keenay kuu sheegana soo nabinimo maaha wuxuu sheegana marka bataatama waa la ii yimid waa la ii qabray iyo waa lala soo hadla haddaad maqasho ha moodi inay beenta laakiin waa maxidda la soo hadashaa shayaadiin waina shayaadiina la yuxuuna ilaa awliyaahim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuuna idinkuna mushrikiinatin haddaad adeecdaan tagu yidhahda afartan ar iyo halla kalo iyo wan afarta qoob madow aad tidhaahdo xalay sida in xalay waxay soo degay fiirida darada وإن الوحي وحي قد انقطع واقعي وإنما نأخذكم ضبا وحن كقضينا الآن هدر بما ظهر لنا وحي نوغا موقدا من أعمالكم عمليالكم وحي نوغا أنا كقضينا رواه البخاري ولي تاس معنى دوامه قفك أي كم موقت وناك الصلاح واجباتك وقدنا محرماتك وكتك مرؤدي سواء دورسانتهي فرقاتي واقلانا وناك أنا كلا دخمين قفك وحاول فاسقنا كم موقت فاسقنا كلا دخمين maxaa la diidayaa daahirkaasa laga arka wax sharciga lagu ilaalin karo diu waxa way inta meesha isagoo sigaarka ka bursiinayo iska qayinayo uu yidha weli allaan warna igama haydid annaga baabkeenna ha isku soo geli waxa weeyaan haddee mujrim kastaa saas waa u hadli karaa mogta maxaan ku kala garan karna annagu hadduu xataa midkaan aan dhihilayn umu sheega saan ku kala garan karna saan ku kala garan karna nin shiikhan culummada waaweyn ahlu sunnaha ka mid a abuu yidhi mid oo mid oo meesha waxaan ugu yimid uu yidhi oo weli sheeganay nin weyn marka waqtigii adde hore meeshaan dawladda hore jiri jirtay intaan dacwada iyo nuurka iyo qayrkan iyo barakadu faafin dawladda waqtigeedii hore waqtigii dambe xataa lafteeda cid xoogaa xoog waa socotay waqtigii hore gabdhuhu aaday u qawnayeen in badan wax yar marka laga reebo markaas uu yiri gabar waxaas meeshaan ugu imid markaas ay weligan ma taqaan maya weligan xaqaas uu ka yimid weli soo daahiray wey markaas ay yiraahdeen inuu ku meesha ku hareeraysnaa ninkaanu jaamaca islamiga rab ilaah sheekh baasaboorka ayaa dawladda u diiday markaasuu yidhi de waa siinay nagaa siinay de ha doonto subaxda anoo meesha intaa soo fadhiya aw yidhi gabar xumo qaawanoo biidaha soo martay meesha markaasuu ishii ka reeb diiday si u daba socday uu yidhi de nuucanoo kalean ka helna annagu markaasaa wuxuu yidhi inta kale xataa ma qosli karaan fiiri xataa anigaa qoslayo ilaa kuwan kale waa rumaysan yihin anigaa qoslayo markaas dareemayo markaas dee waa kaa ceshina basaboorkiina basaboorki kaa ceshin marka fiiri marka maxay leeyihin kuwan ku hareeraysan bal fiiri adiga daradaada weli ilaahay waa maxaad ka tahan adugu ka har ha gabdhahaas biidkaa u ka helaa waxa weyn waan iska weli ilaahay sawar marka waxaas waa dalaal wey waxaasoo kaleeto lama aqbali karo subxaan allah qof kasta intaas waa sheega karaa mogta weli allahna haddii keliya afkii laga aqbalayo gabdhaha waxa weyaan biidkaa ka hela see weli ila ku yah waa weli shaydaane acuudu bilah can abi bakrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalam annahu nabiga cadda wuu tiriyey shahaadata zuuri markhaati beenaadka fii akbar اkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweynu ku tiriy muttafaqun calayh xadiidkii nabiga sal اlahu alيه wasalam uu yidhi alaa unabikum biakbar اkabaa'ir saddex gooruu ku celiyey alshraaku biاllah wacuquuq اlwaalidayn washahaadaة الzuur alaa waqowl zuur uu ku celceliyey nabigu sal اlahu alيه wasalam can abi bakrata radia allahu canhu can اnabiyi sal اlahu alيه wasalam annahu nabigu cadda waa tiriyey shahaadaة zuur markhaati beenaadka fii akbar اkabaa'ir dunuubta kuwa ugu waaweyn ku tiriyo ku daray nabigu muttafaqu caleyh fii xadiiin xadii dheer u ahaa marka xadiidkaasna wuxuu caddaynayaa waxa weeyaan in markhaati beenaadku kabaa'irta kuwa ugu waaweyn ka mid yahay ee naarta ilahay lagu muto waa arrin aad u khatar can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nebiya sala allahu calay wasalam nabigu qaala wuxuu ku yidhi lirajulinin tara shamsa qorraxda ma arkaysaa ma u jeedaa qorraxda qaala wuxuu yidhi nacam qaala nabigu wuxuu yidhi calaa milihaa qorraxdoo kale fashad ka markhaati kac ow da ama iska da sida qorraxdaas arrinkuugu cad aaatika haddii kale iska da akhrajahu ibnu cadi ayaa soo saaray bisnaadin daciif sanad daciif buu ku soo saaray wa saxaxahu alxaakim xaakimaa saxiix yeelay fa akhdaa waa ku gafitay saxiyeelidda waa uu ku gafi diinka mogtay saasaa lagu soo badbaadiyey waxa weyn haddii xataa caalim iri abu cabdillahi alxaakim waa caalim min a'imati alxadiid ka mida hadduu xadiidka saxiixiyo uu ku gafo imaam kale wuxuu le maya waa gaf tasxiixinta mas'ale marka caalimkaanu sheego si uu ku gafo caalim kala caddayna isaguna saga ku sharaftiisi meel uga dhixi fa akhba waa ku gafo marka xadiidku waa daciif weeyaan waxaa ku jira nin la yidhaahdo camar oo waxa weeyaan kaana yasriqu alxadiid axaadiista xadi jiray sidaa darteed xaakim markuu yidhi hada xadiiu saxiixu isnaadi walam yukhrijaahu waxaa tacqiibiyey waxa weeyaan xaafidu dahabi xaafidu dahabi markaasuu wuxuu yidhi waahin facamrun qaala ibnu adiy qaala ibnu cadiy kaana yasriqu alxadiid wabnu masmuul dacafaw kayr waaxidi wuxuu yidhi camar oo xadiidka waxa weeyaan sanadkiisa ku jira waxa weeyaan waa camar ibnu maalik albasri camar ibnu maalik albasri waxa weeyaan daciif aad u daran wey ibnu cadiy wuxuu yidhi kaana yasriqu alxadiid xadiidku xadi jira marka waa daciif weeyaan xadiidka waxaa kaloo ku jira maxamed ibnu masmuul oo abu xaatim iyo nasaa'i ay daciifiyeen marka xadiidkan daciif weeyaan ma sugna laakiin macnaha ah qofku wax uu og yahay inuu ka markhaati kaco wixii kalena uu ka aamusaa waa macno saxiixa waa macno saxiixa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qadaa waa xugmiyey biyamiinin dhaar iyo washaahidin markhaati akhraja muslim ayaa soo saaray وabu dawudna waa soo saray wالنسائي وqaala wuxuu hi نسائي isنaadu jayid weeya وعan abi هurayرaةa رaضي الله عanه abu hurayna waxa la wari mil xadiikan oo kale akhraja abu dawud waa soo saray wتirmidiي وaصaxab iبn xibaan xadiidkan cabdاللahi بن cabaas أna rasuul الlahi rasuulka ilaahi salى الlaه عليه وsلم qada waa xugmiyey biyamiinin dhaar iyo washaahida markhaati wuxuu xadiidkaasu uu caddaynaa qofka haddii uu keensado markhaati markhaati hadduu keensado oo markhaati labaad uu waayo markhaatiga waxa weeyaan sida ilaah uu yidhi wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum waxaad mara gashataan laba markhaati oo raggiinna ka mida fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani hadayn laba nin la helinna waxa weeyaan hal nin iyo laba dumara miman tardawna min ashuhadaa'i oo dadka aad raalliga ka tihiin ka midoo cadaaladda ah marka laba markhaati oo ragah asal waa saas in la keeno amase hal nin iyo laba dumara haddii waxa laga markhaati kacaya ay yihiin maal gabdhuhu halkaa marka halkaasay soo galaan waa maal iyo wixii maal gaadhsiinaya dacwada sida wax kala gadashada iyo waxa weya ijaarada iyo waxyaalahaas amaa xuduudda iyo qisaasta waxa weya iyo nikaaxa iyo dalaaqa gabdhuhu markhaati kama noqdaan kama noqdaan gabdhuhu ilaa waa dad xishoona badanaaba waxa weya furiinkaas iyo nikaaxa goobta caqdiga inay soo fadhiisato gabadhii waxaataa la suuray kara maahan ma ujeeda bal harcigu si u kala xadiday iiri gabadha lama ogola nikaax inay markhaati ka noqoto xale nikaax waa xaflada moogta gabadha xafladda inay dhexda soo fadhiisato ay dhegaysato wax oo la suuray kara maan gabar xishoonay saas darteeda sharcigu ma ogola inay markhaati ka noqoto ma ogola adna baarlamaanaad geyni ay dhex fadhidaa marka lama ogola marka laba nin ay lagaa rabaa ama se waxaa lagaa rabaa hal nin iyo laba dumara haddii marka qofka muddaciga ee xaqa sheegana ila markhaati waxaa laga rabaa qofkii xaq sheegana ole qofkaanaan xaq ku leeyahay hadduu hal ninoo markhaatiya keeno oo kii labaad uu waayo waxaa loo ogol yaho nabigu xukmiyey dhaar in lagu daro oo la dhaaro oo dhaartiisa lagu xoojiyo ila asal dacwadu waxay tahay qofka xaqa sheegana ole qofkaana xaqigaayo muddaciya la yidhahda kan xaqa lagu sheeganaa muddaca calayhiya la yidhahda waxa weya hadduu marka xaq ku sheegto yidha xaqaana ku leeyahay kan lagu sheegana alla weydiiya war ma kugu leeyahay waa igu leeyahay haduu yidha dacwadu waaba dhammaan hadduu yidha iguma lahaa qofka xaqa sheeganaya la yidhaha markhaati keen asalkiina waxa weeyaan laba ninoo markhaati inuu keeno ama hal nin iyo laba dumar uu keeno hadday maal yihiin haddii marka wixii maal yihiin hal ninna uu keensado kii labaad uu waayo maxaa la samaynaa asagaa laleeyahay dhaaro xaqa sheeganaya oo halka markhaatiga keensaday dhaar ku kabaa laleeyahay nabigaana ku xugmiye waana sidaa sida sawaabka waana sida jumhuurtu ay mareen xanafiyada diideenoo waxay yidhaahdeen qur-aanku wuxuu sheegay laba nin amase hal nin iyo laba dumara mana sheegin hal nin iyo dhaar qur-aanku laakiin taas waxay uga jawaabeen jumhuurtu sunnada masale qur-aanku sheegana waa caddaydaa xugun zaa'idahon qur-aanku sheeginna waa sheegtaa waana waxyeyn labadooda keligeedaa xugun ku sugnaa kara sunnadii nabigeena ku sugan yahay arrintaas marka shaki male qowlka sawaabka ahu inuu sidaas yahay oo ah in wuxuu hadday maal yihiin lagu xukmi karo hal markhaati iyo dhaar lagu kabo hal markhaati iyo dhaar lagu kabo camar ibnu dinaar oo xadiidka cabdullahi ibn cabbaas ka wariyey wuxuu yidhi inamaa daaka fi lamwaal waxa hal markhaati iyo dhaar waxa weeye lagu xukmiyaa waa maalyaalka cabdullahi ibnu saalixin halkaanu ku soo arooriyey musnadka ayaana waxa weeyaan hadalkaas waxa weyan camr ibn dinaar uu ku yaallaa cabdullahi ibn salixna halkan minxatu alcallaamka ayuu ku soo arooriyey abu sulaymaan alkhadaabi laftiisu wuxu uhi hada khaasun bilamwaal duuna kayriha xukunkan wuxuu gaar ku yahay oo ah hal markhaati iyo dhaar waa maalyaalka waxa kale kuma jiraan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaarak calaa nabiyina moxamed